bismillaahi raxmaani raxiim kulanti waxaan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaha taariikhdu ay ku astaysan tahay sideed iyo labaatanka bisha sebtembar sanada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan allaha u naxariistay weriye cabdicasiis maxamed cali xaaji ayaaba lagu wadaa maanta in lagu aasa magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya xilli habeennimadii xalay weriyaha kooxo hubaysan ay ku dileen xaafadda jiro garoob ee degmada yaaqshid ee gobolka banaadir kooxaha dilka geysa ayaa la sheegay inay ahaayeen dhalinyaro buskoolada ku hubaysan kuwaasoo dilka kadibna halkaa ka baxsaday dad goobjoogayaal ah oo magacyadooda iyo codadkooda in warbaahinta loo adeegsada ka gaabsaday ayaa raadiyo wardheer u sheegay in kooxaha dilka geystay ay wateen mooto bajaaja dabadeedna ay ku baxsadeen mootadaasi kadib dilka waxaana halkaasi gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka dowladda soomaaliya kuwaasoo aan ku guulaysan inay gacanta kusoo dhigaan kooxihii dilkaasi ka dambeeyey cabdicasiis cali xaaji ayaa ka mid ahaa barnaamij soo saarayaasha idaacadda shabeelle oo ka mid ah idaacadaha ugu afka dheer ee magaalada muqdisho waxaana dilkiisan uu imaanayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ay ka soconayeen howlgallo ballaaran oo ay sameynayeen ciidamada ammaanka soomaaliya wariyaha la dilay ayaa deegaan ahaan deganaa degmada waaberi ee gobolka banaadir waxaana la sheegay in deegaankaasi uu u tagay yakshiida howlo la xidhiira nasiino iyo booqasho waalidiinta qaar ee halkaasi ka degan wariyaha kooxaha hubaysan ee dhagarqabayaasha ah ayaana habeennimadii xalay fiidkii hore ku dilay halkaasi wariyaha waxaa xilliga la dilaya la socday koox dhalinyaro ah kuwaasi oo aan waxba gaarsiinin kooxihii weerarka ku qaaday wariyaha wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa si kulul u cambaareeyey dilka weriye cabdicasiis asigoona ku tilmaamay inuu yahay midda kasoo horjeedo danaha bulshada iyo adeegyada loo hayo ee ay saxaafaddu u hayso wuxuuna ugu baaqay hay-adaha ammaanka ee dowladda soomaaliya in si deg dega gacanta loogu soo dhigo sidoo kale waxaa cambaareynta ka qayb qaatay xogeeyaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed maxamed ibraahim macalimow kaa oo ugu baaqay hay-adaha dowladda soomaaliya in gacanta lagu soo dhigo kooxihii ka dambeeyey dilka weriyahaasi loo geystay idaacadda shabeelle ee magaalada muqdisho ayaa ah idaacadda ugu badan ee laga dilay weriye tobankii sane ee lasoo dhaafay adduunyadoo idil waxaana ay ka badan yihiin weriyaasha la dilay intaa lagu dilay magaalada muqdisho kala bar waxay ahaayeen shaqaale u shaqaynaya idaacaddaasi dowladda soomaaliya ayaa hore u sheegtay in wax laga qaban doono dilka saxafiyiinta loo geysanayo maamulka degmada warta nabadda ah ee gobolka banaadir ayaa waxa uu si aad ah u dhaliilay hanaanka ah ay u wada shaqeeyaan wasaaradaha dowladda iyo xubnaha sarsare ee madaxda ka ah dowladda federaalk soomaaliya iyo odadhaqameedyo kuwaasuu ku eedeeyey in inta badan ay ka qayb qaataan soo deynta marka koox lagu tuhmayo dhallinyarada shabaab gacanta lagu dhigo howlgallada ka dhaca gudaha degmadaasi waxauna sheegay in hay-adaha ammaanka aan loo madax bannaanaynin in ay shaqadooda ka qabsadaan dadka ay soo qaqabtaan yaasiin ayaa waxa uu tilmaamay inay tahay mid aan marnaba lagu xaqiiji karin amniga inta arrimahaasi ay jiraan wuxuuna ugu baaqay dowladda soomaaliya in go-aano laga soo saaro arrimaa arrimahaasi ku aadan in wax laga qabto falalka amni darrada ah ee inta badani kusoo laalaabta qaybo ka mid a muqdisho iyo sidoo kale soomaaliyaba waxa uuna sheegay in loo madax bannaaneeyo hay-adaha ammaanka ee dowladda soomaaliya in shaqadooda ay ka qabsadaan dadka lagu tuhmayo inay yihiin kooxaha ku lugta leh falalka argagixisadah ee la shaqeeya dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaanna waa raadiyo wardheer bulshada ku dhaqan degmada dhusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa si aada kaga soo horjeestay hadal kasoo yeeray wasiir odawa oo ahaa in shacabka ku dhaqan dhusamareeb iyo guraceel ay caburin ku hayaan dhaqdhaqaaqa ahlusunna wal-jamaaca ee ka arrimiya gobolada dhexe ee dalka soomaaliya waxayna hadalkaasi ku tilmaameen mid gafi meelka dhac ku ah culimaudiinka ahlusunna wal-jamaaca ee deegaanada ay ku sugan yihiin dadkaasi gacanta ku haya waxayna ugu baaqeen in ay arrintaasi in uu arrintaasi si deg deg ah raaligelin kaga bixiyo sida ay sheegeen qaar ka mid a dadyowgaasi oo la hadlay warbaahinta odawa ayay ku eedeeyeen inuu yahay dad kala nin kala qubqubaya bulshada ku dhaqan gobolada dhexe ee dalka soomaaliya waxayna dadyowga sheegeen inaysan wax dhibaato ah ku qabin la joogitaanka ahlusunna wal-jamaaca iyo ka arriminta deegaanadaasi maamulkii hore ee gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay inaysan wax dhibaata inay dhibaato badani ka dhala doonto haddii laga soo xulo xubnaha baarlamaanka kaga mid noqonaya gobolkaasi hiiraan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya asigoona arrintaasi ugu baaqay inay tahay mid aan laga fiirsan waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya looga baahan yahay in dhibaatooyin horle aynan u abuurin bulshada ku dhaqan gobolka hiiraan waxauna ugu baaqay in arrintaasi ay tahay mid ay dhibaato kala kulmi karto waxa uuna sheegay in looga baahan yahay bulshada qaybaheeda kala duwan inay u dhagal nuglaato dalabyada ka soo yeeraya dadka ku dhaqan deegaanada gobolkaasi hiiraan laguna soo xulo xildhibaanada maamulkaasi ama ka imaanaya gobolkaasi hiiraan gudaha gobolka hiiraan oo uu sheegay inay tahay xalka keliya ee u muuqanaya dadyowga ku dhaqan hiiraan
waxyaalaha dadka sharaftooda dhaawacaya iyo karaamadooda taabanaya oo ku qasbaayo inay naftooda bixiyaan hanaga jooji war soomaaliya anaga waxaan taaganaha aan wax wada dhisano aan wax wada dhisano waxbaan hoolaya aan wax wada dhisano aan wax wada dhisano haddii la taswiir waxyaalaha la sameeya ama wax oo feerka laga dhigi tago oo oo maaragtay shayga xaqaa'iqa in la dabba la dabo xaq daba in la sameeya haddii la dabo anaga xaq haddii dadka kala loo aqriyo wuxuu noqdaa kax soomaaliya xaqdarra ka dhacday dhankii kale baa waa qusatay waa la kaxay waa ku soo noqonay maanta mid amerika yimidaa yimid mid australia yimidaa yimid mid afrika yimidaa yimid kuwa dhiman inay yimaadaana rabnaa haddana nagala kaxayna waan isla joognaa maxaa iga diidanaysa ninka reer hinaana rabaa marka waa xamar joogo oo ku kalsoon u ororeynayo dadweynaha igu dooranaha xibka igu doorana macnaha kuma kalsoonin waayo mid hili kara dadkaa codkooda rabaan dadkaas waayo inay matalana rabaan si xaaraan aan ku matala waayo muxuu nacqiyuule marka waxba nacqiyadili marka
dowladda maraykanka ayaa waxa ay ishaaca ka qaaday in duqeyn dhanka cirka ay ku dishay hogaamiyo saro ka tirsan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab diyaaradaha dagaalka maraykanka ayaa waxa ay duqeyn ka geysteen tuulo u dhow xuduudda kenya ay ku dileen saraakiil ka tirsan al-shabaab sida ay sheegeen wararka weerarka duqeynta ayaa lagu ayaa la sheegay in lagu dilay sarkaal lagu magacaabo bashiir dheere oo ahaa taliyaha ku-xigeenkii al-shabaab ee jubbada hoose iyo saddex sarkaal oo kale oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa kooxdaasi wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in markii la duqeeyey saraakiishan ay ku sugnaayeen bannaanka tuulada kan kunjaroon oo u dhow xadka kenya ay la leedahay soomaaliya bayaan ka soo baxay taliska ciidanka militariga maraykanka ee afrika ayaa lagu sheegay in afarta sarkaal lagu dilay duqeyntaasi iyadoo aysan jirin cid kale oo ay wax ka soo gaartay duqeymaha ay sameeyeen ciidamada maraykanka kuwaasi oo ayagu baacsanayay dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khayaartaaynu jecelnahay waa naga intaa anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaan idiin soo saaray idinlana socodsiinayay tani intaan warkan warka xiga dib ugu kulmayno sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu